asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada oo xubinteena murtida maanta xubinteena murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteena murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu iskula eegno howlo badan kuwo ka jan ah iyo kuwo kaftan ah iyo kuwo dhab ah intaba waayahan dambe ciyaarta dhiisha ka saar iyo haddii ilahay kuu sama ogolyahay ciyaarta majeesada ka saar iyo waxyaalaha noocaasa ayaa inagu soo kordhay oo waagii hore aan afkeenna hooyo meella ku lahayn howlaha laftooda ama xubinta laftooda qaar kaftan ah oo laysku kaftamiyo ee hebelow adiga waxaagaa ilaahay kuu barakeeyey iyo ma ahee hebelow adiga waxaaga ayaa kuu gadmay iyo hebelow ma ahee waxaa waxaasaa kuu qarxay iyo hebelow ma ahee adigu noocaasaa tahay noocyo noocaasa oo lagu kaftamo oo badan ayay leedahay xubinta murtida maanta maantana waxaan kusoo qaadanaynaa xubnaheennaas qayb ka mid a waxaa jirtay sheeko xubinta murtida ka mid ahayd oo hadda ka hor aynu soo marnay oo ahayd ee ninka odayga ahaa ee odayaasha la sheekaysanayey haweenaydiisii ama ooridiisii ay ku tidhi kawaanlow maa'idaha baraarka ka ceshatid ma raggaad iskala mid dhigaysaa halkaa waxaad ka fahmaysaa ninkaa isaga ihi in idahaasu ay u irmaanaayeen oo aan geel iyo lo' midna u irmaanayn raggan ula joogaana ay raggeelley ah ama lo'ley ah ay ahaayeen oo maaragtay iyaga xaggooda aan culays ka jirin ayaad ka garanaysaa teenan maantana kama agdheero nin waayeel la dhaha iyo nin kale ayaa meel haddii ilaahay kuu idmahayo wada fadhiyey kii kale ayaa damcay inuu tago oo uu hawlihiisa caadigaa qabsado kolkaasaa waayeel yidhi warwal fadhiiso xageedu degdegaysaa maxaa dhacay oo maaragtay aad la suul daaran tahay waynu sheekaysanaynaa oo howlo fara badan ayaynu isla eegaynaaye bal iska fadhiiso aynu adigu inuu daahiyo ayuu damcay waagan dhallinyarada ahaa ayaan maqli jiray hooyooyinka iyo aabbayaalka oo dhahaa haddii eebba idmahayo ee wiilkii aan xoolaha raacsaday ama gabadhii aan xoolaha raaciyey gabadhii hebel baa iga jeedisay ama haddii eebba idmahayo wiilkii hebel baa wiilkii xoolaha ka jeediyey ama annaga laftanada marka nalala dardaarmaya nala dhihi jiray ha ku jeesanina carruuraha oo adhiga dawacadu yayna laynin ama geelu yuusan dhumin iyo nirgaha iyo xaraha baraarka waxyaalahaas kolkii nalagala dardaarmi jiray ilan xoola waanu soo raacnayoo annaga laftannadu ayaa ah qolo maaragtay xoolaha takhasus badan ama aqoon badan ama ilbaxnimo badan ku leh taynan maanta marka waxay ka hadlaysaa waayeel wuxuu damcay ninkii inuu fadhiisiiyo kolkaasuu wuxuu ku yidhi waayeelow weyl ciiro u taallaa tahaye aniga warka iga dah waayeelow weyl ciiro u taallaa tahaye aniga ha idaahin buu yidhi waayeelow weyl ciiro u taallaa tahaye aniga ha idaahin weyl ciiro u taalla marka maxay tahay haddii weylaha ciirta la baro oo ay ciirta cabbaan dee uma ay baahno saca caanihiisa sababtoo ah saca caanihiisa in la nuugo ayuu rabaa oo la galaamiyo laakiin ciirtu uma baahnee baaf weyn oo ciira ayay kolba hadday doonto afka darsani oo ay ka dhergiyo kaasay cabbi oo macnaha dhibba kuma qabto xitaa nuugmadiiyu ma dhibayso sidaa darteed ayuu yidhi waxaad tahay weyl ciiro u taallee aniga ha idaahin waana maado ilaa iyo maanta xubinta murtida maanta ka mid ah oo ah hebelow adigu weyl ciiro u taallo ayaa tahay oo macnaha waxba kuma dhibahayaan xagganna weyshu ilan cawskii bay ka soo goosani xagganna ciirtii bay afka la geli marka adeer annaga ha nawaaline haddii eebeedmahayo annaga howlo badan baa noo yaalle adigu weyl ciiro u taallaa tahay nadaa maahmaahda maanta ayaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi saqajaan mase rigto